deegaanada jubbaland weli waxaa ka taagan muran iyo khilaaf xoogan oo hareeyey qaabka loo soo xuli doono xildhibaanada cusub ee jubbaland ee dhowaan la filayo in doorashadoodu ay ka dhacdo magaalada kismaayo khilaafkan ayaa sii xoogaystay kadib markii dhowaan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha jubbaland xamse cabdi bare uu sheegay in odayaasha dhaqanka ee jubbaland ay marka hore guddiga usoo gudbin doonaan liis ay ku qoran yihiin magacyada saddex qof kadibna uu guddigu hal qof ka xulan doono si uu u noqdo xildhibaanka beeshaasi matalaya yaa kala soo baxay way su-aashu guddigaa kala soo baxay marka problem hadduu jiro guddiga inaan lagu kalsoonayn waataan kuu sheegayey waxaan rabnaa inay nagu kalsoonaadaan maamulku kalama soo baxayo cid kalena kalama soo baxayso saddexdaas qof waxaanu fiirin doonaa criteria gaara ayaa loo fiirin doonaa hadalka guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland waxaa ka hor yimid qaar ka mida madaxda dhaqanka ee jubbaland iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanadaasi kuwaasoo arrintaasi ku tilmaamay mid aan sharci ahayn suldaan jaamac xasan ibraahim waxa uu ka mid yahay madaxda dhaqanka ee deegaanada jubbaland waxaan u arkaa arrintaasi arrin aad iyo aada u khaldan sababtoo ah xulista xildhibaanada waxaa iskale waxa weeyaan waa odayaasha doorkii odayaasha oo sidii la doono laga yeelayo weeye saddex xildhibaan ii keen kaan rabo anigu aan kala baxo macnaheedu waxa weeye corruption ah anigu aan ku guulaysto doorashada taasna wax la aqbali karo ma laakiin ma laga yaabaa in xal loo arkayo oo oo la doonayo in wax lagu xaliyo maadaama jubbooyinku ay ka mid yihiin meelihii dagaalada sokeeye ay aada uga dhaceen burburkii markii hore saddexdaasaa lagu soo xolay wax sharciga jubbaland qabana ma aha meel ay kaga qoran tahayna ma jirto habraac un baa laga dhigtay maalintii hore baanu xal u arkaynay sideed sano ayaa maaragtay sidan lagu soo socday mana aha wax hadda suurtagal ah waad la socotaa dhammaan musharaxiintii tartamaysay oo dhan ayaa arrintan aada uga soo horjeesatay annagu haddaan nahay odayaalna arrintaa iyadaa ma qabno wax la aqbali karana ma aha odayaasha ayaa iska leh soo xulista baarlamaanka beeshan ninkii mas-uul uga noqonaya ee waxtaraya ee wax u qabanayana beeshu iyadaa la imaanaysa siyaasiyiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa ka mid ah dadka sida weyn uga hor yimid go-aanka ka soo baxay guddiga doorashada jubbaland waxayna sheegeen in kulamo ay guddiga doorashooyinka jubbaland kula yeesheen magaalada nairobi ay u gudbiyeen cabashada ay ka qabaan arrintaasi sheekh maxamed ibraahim shakuul waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha maamulka jubbaland arrinta ku saabsan halkii xildhibaanba saddex baa laga soo xulayaa kabacdima guddiga doorashadaa sii kala saaraya waa arrin khaldan oo dhammaan qawaaniinta doorashooyinka caalamka iyo kuwa waddankaba aan waafaqsanayn caqliga saxdaana aan waafaqsanayn doorasho xaqa iyo xalaal ahna aan horseedi karin marnaba sababtoo ah reerku ayaga xaq u leh qofka ay u arkaan inuu danta reerka maali karo odayga reerka ayaa iskaleh odaygii marka in lagu qasbo inuu saddex nin keeno dabadeedna guddiga doorashadu midka uu rabo uu ka xusho waxa weeye arrintaasi arrin saxa maaha sababtoo xulashada marka waxay ka dhigan tahay inay samaynayaan guddiga doorashadu inay samaynayaan ee odaygu maaha wax samaynaya laakiin hadday xal u arkeen guddiga doorashada oo dadku ay ku kala reebaan soo xal in laga raadiyo ma dhici karto maya xal maba noqon kartaba reer walba oday buu leeyahay suldaana oo la yaqaano oo waa taad ogeed boqol iyo shan iyo soddonkii suldaan ka mida waxay samaynayaan salaadiinta ogaasyadaasi ninka ay u arkaan beesha inuu matali karo qolo walba waa la yaqaanaa kootadeeda iyo inta ay leedahay ayuu soo xulayaa isagaasaana matalaya reerkii laakiin markii odayga lagu qasbo saddex nin oo weliba mid ka mida uu yahay kuwa hadda xildhibaanada xilka haya ah oo odaygu ama reerku uusan soo magacaabin kii waxaad moodaa in maaragtay qawaaniintii xuquuqdii odayaasha lagu tumanayo xuquuqdii musharaxiinta in lagu tumanayo iyo xuquuqdii dadka reer jubbaland oo dhan inaysan arrintaasi arrin saxa ma aha dastuurkana ka mid ma aha doorashada xildhibaanada cusub ee jubbaland oo la filayey inay dhacdo shan iyo tobankii bishii hore ee abriil ayaa dib u dhacday mana cadda ilaa iyo hadda xilliga ay qabsoomi doonto waxaa sidoo kale aanan weli la ogeyn in xilligii loogu talagalay doorashada madaxweynaha jubbaland ee shan iyo tobanka bisha agost ee soo socota ay ku dhici doonto xilligaasi iyo in kale khadar maxamuud xareed v o a nairobi